galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha febraayo waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maanta booqday magaalada muqdisho maalin kadib markii qarax uu ka dhacay magaalada waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee baaxadda khasaaraha ka dhacay magaalada muqdisho lix tallaabo meel u jirta albaabka oo lagu weysaysto ayaan la fadhiistay kabaasaan si aan u xidho dabeetana halkaa markaan tegey waxaa iga sukayey gaari bollet broofa gaariga qarxayna wuu ka shisheeyey markaas marka anoo kabii gashanaya oo dad kale taagtaagan yihiin meesha ayaa qaraxi dhacay
mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ayuu kaasi ahaa
marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ku soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo xubno ka tirsan labada gol ee dowladda madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta safar ku tegay magaalada waxaana markaasi madaxweynaha dalka jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay si wada jir ah u dhagax dhigeen akademiyada goboleedka daryeelka afka soomaaliga kaasoo laga dhisayay degmada shangaani ee gobolka banaadir safarka madaxweyne geela ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii qarax xoogan loo geystay hoteelka central ee magaalada muqdisho ku yaala halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo shan iyo labaatan qof kaaliyihii hore ee madaxweynaha dalka yeman ayaa sheegay in uu ka tegay caasimadda sanca kadib markii mucaaradka shiicada ay u ogolaadeen in uu bixi karo isagoo toddobaadyo ku jiray xabsi guri kaaliyaha ayaa u sheegay warbaahinta reer galbeedka maanta oo sabti ah in madaxweynihii dalka yeman cabdirabbi mansuur al haadi uu u sii jeedo magaalada cadan ee ku taalla dhinaca koonfureed halkaas oo ah magaalada uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee dalkaas yeman ayaa xabsi guri ku jiray kadib markii ay bishii hore ay xidheen shiicada mucaaradka ahi isaga iyo xubno ka mida golihiisa wasiirada
xoghayaha cusub ee gaashaandhigga maraykanka ashton carter ayaa gaaray dalka afghanistan saaka aroortii booqasho horey loo sii shaaciyey booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago dal dibadda ah tan iyo markii jagadan loo magacaabay carter ayaa qorsheynaya inuu la kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyadoo howlgalka maraykanka ee dalkaasin uu isku bedelayo weji tababar iyo talasiin ciidamada afghanistan ah kuwaasi oo la doonayo markaasi inay qaadaan ama ay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka dalka afghanistan ku dhowaad toban kun oo askar maraykana ayaa jooga afghanistan ka hor intii uusan xilka si rasmiya ula wareegin ayuu carter u sheegay aqalka sanadka inuu qiimeynayo ama door bidayaba in ciidamada maraykanka ay kasoo baxaan dalka afghanistan madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa ku eedeeyey dalka ruushka inay si toos ah ugu lug lahaayeen toogashooyin lagu dilay dad mudaharaadaya oo sanadkii hore isugu soo baxay barxadda maydhan oo ku taalla caasimadda dalkaas ee kiyef eedeyntan uu usoo jeediyey dalka ruushka ayuu kusoo beegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii dadkaas mudaharaadayay la laayay wuxuuna sheegay in laamaha ammaanka ee ukrain ay hayaan cadeymo ku filan madaxweynaha dalka ukrain ayaa u sheegay qaar ka mid a ehelada dadkooda lagu dilay isu soo baxyadaas in maalmo uun ka hor in madaxa ammaanka ee dalka ukrain inuu ku wargeliyey madaxweynaha in ciidamo si gaar ah u howlgelayay ay soo bandhigeen caddaymo kala duwan oo muujinayay in sarkaal u shaqaynayay madaxtooyada dalka ruushka uu hogaaminayay urur mas-uul ka ahaa toogashadii lagu laayay dadka reer ukrain ee isu soo baxaa samaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa arrintan ugu yeedhay eedeyn nacasnimo ah
halkaa warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington goordhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha jabuuti ee magaalada muqdisho balse warbixin kale mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in weerarkii shalay ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof afartan kalena ay ku dhaawacmeen maanta ayaa mas-uuliyiintu waxay soo mareen cisbitaallo ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay hoteelka central xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay hotel central ee magaalada muqdisho halkaasoo ay waxyeello culus ka soo gaartay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo dadweyne kale waxaana cisbitalka madiina ee muqdisho oo qura soo gaaray ilaa soddon iyo siddeed bukaan kuwaasoo isugu jira qaar dhaawacyadoodu culus yihiin iyo kuwo ay fudud yihiin waxaana ka mid a dhaawacyada aan kula kulmay cisbitalka madiino maxamed ismaaciil cali oo v o a uga waramay halkii uu ku sugnaa markii uu qaraxu dhacayay iyo qaabka ay wax u soo gaareen wal anigu salaaddii jimcaan masaajidka kusoo leexday salaadii waanu tukanay markii salaadii la samaamarqsaday ayaan dibadda u baxay kaba buuraansato kaba hegi buurka intaan qaatay ayaan ilaa shan tallaabo lix tallaabo meel u jirta albaabka oo lagu weysaysto ayaan la fadhiistay kabaasaan si aan u xidho dabeetana halkaa markaan tegey waxaa iga sukayay gaari bolot broofa gaariga qarxayna wuu ka shisheeyey markaas markaanoo kabii gashanaya oo dad kale taagtaagan yihiin meesha ayaa qarax dhacay anigu marka waxaan siri waxaa kula baxsaday gaariga agga shishe ka maray ayaa ila baxsaday marka maxaa kusoo gaaray faliid baa wuxuu lugta bidix halka xooga ee kubka ayaa ayuu faliid iga galay halka lugtaas waxaan ahayn waa ka ladanahay maxaa dad kaloo aad aragtay dhibaataysan ama dhaawacyo soo gaaro agagaarkaaga agagaarkayga wax laa wuxuu taagtaagnaay dhan uga wada daateen dhulkay wada galeen dabeetana gawaadhidina way soo gubanayeen marka anigu meeshaan iska jiifay markuu dabkii soo gaaray waana qaylinaya intaas waxaan dadka meesha ka qaada oo malaa waxa qarax kale iyo laba qarax baa hayaan labada qarax mid kii hore iyo mid dambe marka nagumay soo dhawaaneen askartii dadkii meesha joogo way ka baqayeen markaasaanu qaylinayba dabka anigay soo gaaray dabeetana waan yara ladnaayo lugtan ku boodboodo waan waan ka fogaaday aniguna hadda dee lugtaas may xanuunayso insha allah aan
sidoo kale cisbitaalada daarushifa madiina iyo digfeer ayaa maanta waxaa kormeer ku tegay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka xaawo xasan maxamed waxaana ay ka warbixisay xaaladda bukaanadii ay soo eegtay kuwaasoo ay xustay in toban ka mid ah oo xaaladoodu ay adag tahay loo qaadi doono dalka dibaddiisa maanta waxaan soo booqanay dadkii bukaanka ahaa ee isbitaalada ku jiray waxaan tagnay saddex isbitaal isbitaal shifo isbitaal madiino iyo isbitaal digfeer dadkii markaan fiirinay waxaan aragnay intii bukaankooda uu iska fududaa oo ka baxaya wakhti dhow iyo intii bukaankoodii cuslaa oo u baahan in bannaanka loo qaado ama daryeel caafimaad oo tiro badana la siiyo ilaa hadda waa toban qofood toban qofood afar isbitaal shifa joogta iyo iyo lix isbitaalkan hadda aan joogno ku jirta hadeerta qaarkood dhaawaca waa kala duwan yihiin qaarkood afara waxay ku jirtaa hadda isbitaalkan intensive care qaar waxay u baahan yihiin diyaarad ay saaran tahay ambulance si markaa intay sii socdaanna loosii looga sii warqabo caafimaadkooda qaarina waa la kaxin karaa sidoodaa lagu kaxin karaa marka waxaan fiirinaynaa inaan waxaan heli karno iyo sidaan ku kaxin karno dadka anagoo wax dhibaato zaa'ida aanan soo gaarsiin mas-uuliyiinta aan kula kulmay cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilka xanaf waxaana uu uga horrayn si kooban uga hadlay dhibaatada uu geystay qaraxii shalay iyo bukaanadii uu soo booqday musiibo weyn baa dhacday dad badan oo fara badan oo madax u badan dad shaqaale dawladda u shaqeeya ay ka mid yihiin dad badan oo rayida ku jiraan ayaa meeshii ku geeriyooday yani masiibo weyn bay ahayd markaa cusbitalka waxaan u imi inaan bal dadkaa intii aan arki karo uun dee dhibaatada haysta si kale ulama qaybsan karayne eh aan bal eegno uun ay ogaadaan bal inaan soo booqanay oo u nimi oo aan ahayn dad la iska ilaaway ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa dhanka kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan sababaha ay mar kasta u soo noqnoqdaan qaraxyada lala eegta goobaha ay mas-uuliyiinta dowladdu ku sugan yihiin iyo halka ay wax ka qaldan yihiin laba meeloodba dhibaatadu weeye xagga wardoonka sahanka xog helista halkaa dhibaata ka taagan sidii xogta loo doono sida xogta loo helo sida loo loo xuuraamo waxa aqoon bay u baahan tahay weli halkaa inay wax inooga dhiman yihiin oo aynan ka dhadhaweyn waa muuqataa talabaadna waxa weeyaan baarista kudheeda marka meesha wax ka dhacaan baarista cidda baaraysa iyo sida wax loo baaro iyana waxay u baahan tahay aqoon dheer aqoon dheer oo fog bay u baahan tahay wax walba oo shay wal oo waxaad heshaba waxa uu tari karo ama wuxuu qaban karo ama waxa loo isticmaali karo cid aqoonteedii ule iyadana way muuqaanta labadaa meeloodba inay dhibaatadu ka taagan yihiin dhibaatada keentay inaan dembiyo badan oo dhacay ee wax badan oo badan oo la geystay ciddii geysatay iyo siday ku yimaadeen loo helini sidaa weeye laba xagga xuraanka xog helista oo inagu yar iyo xagga aqoonta dembi baarista sida loo baaro wax oo iyaduna inagu yar
dhinaca kale xildhibaan cabdiqafaar maxamed oomar oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ayaa qaraxii shalay ku tilmaamay arrin naxdin leh waxaana uu xusay inuu jiro dayacnaan dhinaca amniga ah wax aad u naxdin labay ahayd argagax bay ahayd dhimashadii ilaa hadda lama koobi karo oo qofba meel baa loo qaaday dhakhaatiirtii meel baa loo qaaday ma koobna laakiin waxay ahayd wax lala yaabay ahayd shaqaalihii meesha dadkii madaxdii meesha timid masaajidka ku tukanayay dad islaam oo soo galay in gaari qaraxa loo loo dhigo meesha oo lagu qarxiyo arrin ma aha imika cusub oo arrin hore horeba u dhici jirtay laakiinse waxay ahayd wax laga xumaado horta arrintan oo kale waxa weeye horta dayac hoteelka ka yimid bay ahayd gaariga qaraxee la soo geliyey dowladdana waxbaa iyagana ka qaldan waa meelaha qaraxa lagu diyaarinayo iyo baabuurta qaraxa sida inay ka hor tagaan amnigu weeye maysan noqon waxa weye waxyaabahana kale waa wixii laga hortegi hortegi jiray lagaga hortegi jiray barta lagu diyaarinayo taasaan lagu guuldarraysan arrintaasna waxa weeye waa arrin amniga u taalla wasaaradda amniga u taalla weeye golaha xukuumadda soomaaliya oo iyaguna habeenkii xalay ahaa kulan degdega oo uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya ka yeeshay qaraxyadii shalay ka dhacay hoteelka central ayaa waxaa ka soo baxay go-aano muhiima waxaana go-aanadaasi saxaafadda uga warbixiyey wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed waxaana uu ugu horreyn ku bilaabayaa tirada dadka ay u qabqabteen qaraxii shalay kulankan wuxuu ciidamada nabadgelyada ku amray in ay sida ugu dhaqsaha badan leh gacanta ugu soo dhigaan dambiiliyaashii ka dambeeyey weerarkaas bahalnimada ah soona hortaagan sharciga ilaa iyo hadda hay-adaha amnigu waxay soo qabteen ilaa labaiyo toban qofood oo laba ka mida ay yihiin mas-uuliyiintii hoteelka toban ka midana ay yihiin security ama waardiyaashii hoteelka joogay oo fududeeyey runtii qaar ka mida ay fududeeyaan tuunsannahay qaraxyadii shalay ayaa waxaa ku geeriyooday tiro dad ah oo ay ku jiraan laba xildhibaano oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed caanageel iyo siyaasiga cabdishakuur miro aadan sidoo kale waxaa qaraxyadaasi ku dhaawacmay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jingeli iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo isaga dhaawiciisa saakay loo qaaday dalka turkiga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha jabuuti uu ku tegay magaalada muqdisho aada goordhow maqli doontaan ismaaciil haye inta aynaan wararkaas ka bixin qaraxa muqdisho ku saabsan weerarada sida fudud al-shabaab uga fuliyaan inta badan magaalada muqdisho waxay ku soo beegmayaan xilli ay dowladda soomaaliya iyo waddamada saaxiibada la ah ay bartilmaamidsanayaan madaxda ururka al-shabaab arrimaha arrimahaas sababta ay ciidamada amniga ugu suurto geli weyday in ay ka hortagaan weeraradan ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay agaasimaha machadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi arrintu waa isku dhinaco socotaa saad sheegtay dee madaxda shabaabka laga dilaayo oo ay ka dilayaan maraykanka iyo dadka lamidka ah weeraradaas african unionka iyo dowladda soomaaliya ciidankeeda ay ku wadaan oo hadda magaalada ay ka baxayaan ama laga qabsanayo waxaasoo dhan dhinacaas way ka socdaan iyagoona dhinacan bay waxay dee raadinayaan meel degan iyo siyaasi degan iyo saldhibaan degan iyo xarun degan waxaana moodaa markay u gacan qaadaanba inay meeshii helayaan halkaas waxaa laga dhadhansan karaa in habacsanaan weyn iyo isdhegasho weyn ay ka jirto hay-adaha dowladda iyo guud ahaanba siyaasiyiinta iyo dadka dowladda ka tirsan inay hilmaamayaan hawsha ku maqan iyo dadka ku maqan inay hilmaamayaan dhinaca kalena runtii macnaha isku daygaas hore iska fududaanayo oo mar walba hawshii ay fulayso waxaa laga garan karaa xoogaa in ay u baahan yihiin dowladdu inay xisaabtamaan baa aada looga garan karaa markaad adigu hadda xaaladda daristo ciidamada dowladda soomaaliya laamaha amniga karti goorma u yeelan karaan buuxda oo waxyaabahan ay ka hortagaan mise waxaa la dhihi karaa waa la dhex galay sida dad fara badan ay ku doodaan al-shabaab baa dhex gashay hay-adaha amniga weeraradan in la joojiyaa way adag tahay haaruunow waxaa hubanti ah in macnaha waxaa hubanti ah in shabaabku ay magaaladan muqdisho ku haystaan dad inay isqarxiyaan diyaar u ah iyo meelo iyo xarumo lagu sameeyo waxaan qarxayo oo baabuurkii laga soo buuxinayo laba sanana dawladdu waa soo saari la-dahay meeshaas howlahaas laga soo abaabulayo iyo dadka abaabulayo marka arrintaas dawladdu iyo african unionku xataa iyagoo damaanad qaaday inay sugayaan amniga madaxda waa arrin ay ka baaqsadeen laba sano ama saddex sano inta shabaabka ay muqdisho ka baxeen dee in baabuur socdo oo buuxaha baa hadda madaxtooye la dhigayaa baarlamaan la dhigayaa hadda meel la keenaya ama soo socda ama ama soo la dhigay taasna ilaa hadda hay-adaha sirta iyo kuwa nabad sugidda iyo kuwa amison iyo dawladda iyo wasaaradaheeda ma ay ma hayaan xarigaas ma hayaan marka dee uun nimankaana magaaladana ay joogaan wayna u dheer dhigteen inay dawladda ay madaxa ka dilaan oo meesha laga qaban kara ay ka qabtaan marka jileec iyo dabac iyo golgaroolo iyo ducsi baa keenahaya inay hadda qaraxan iyo dilalkan waaweyn ay hadda hirgalaan waxaa laga dhadhansan karaa oo marag madoonta dawladda ku jira waxay u baahan yihiin runtii inay dee dib u xisaabtabaan oo ay isdhahaan ilaa ilaa intee in leeg bay hawshaan macnaha lagu wadi karaa inkastoo dhinaca kalena culaysadan culaysal leeg ay shabaabka ku socdaan oo madaxdii laga laayay qaar iska soo dhiideen magaalooyinkii laga qabsaday oo ayaga hadda dee lagu maqnaa haddana habkan kaleo ku dhifoo ka dhaqaaqda iyo golgoloolada leh bay iyaguna dhinacooda uga argidanayaan maxaad tala ahaan usoo jeedinaysaa dawladda inay qaado oo lagu yarayn karo ama lagu carqaladayn karo weeraradan oo kale dawladdu waxaa loo baahan yahay horta in mas-uuliyadahan horta cidda leh dadkaas dad xuquuqla weeye qaarkood waa bawaadinin shacaba qaarkood waa shaqaale mid ka shaqeynhaya qaarkood waa mid ka tukanhaya marka mas-uuliyadan horta yaa leh yaa magaaladan amnigeeda inay sugto lagu ogyahay marka haddii dadkii kasoo bixi waayaanna waa in lala xisaabtamo waana in dadka shaqadan ka bixi karana marka hore waa loo diibaas guud ahaana dawladda iyo dadka ku jira waa inay ku qancaan meeshaan xilal iyo kuraas la isku dilo iyo dagaal siyaasadeedkii waxaan ay ku dhex jireen inaysa meesha oole ay dagaal ku jiraan ama dagaalkaas macnaha ay dadkaan haysayaan ama iska dhiciyaan ama ay de meesha lafahooda la baxsaan baa looga baahan yahay sababtoo maalin kasta meeshii ugu muhiimsaneyd baa loo galaya intaasoo qofaana ama dhimanaysa ama dhaawac noqonaysa marka mas-uuliyadaha in la qaado weeye yaa sabab ahaa inuu ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirada iyo xildhibaanada ku tukanaya meeshaas iyo shacabka ay ahayd amnigooda inu sugo seebeyse ku dhacdeena in baabuur lo loogu soo gudihii hoteelka intii lasoo dhigo lagu agbaarkin gareeyo misjidki lagu tukanayo see ku dhacday dee arrintaas saaka ma dhicin muddo arrin laga shaqeynhayo weeye marka mas-uuliyahaas in la qaado waayo dadkan dhimanhayana inaysa sida xoola dad oo dhimanhaya camal aan loo aragay bini aadan xuquuqle loo arko weeye kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha machadka heritage wuxuu u warramayey haaruun macruuf
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta booqasho rasmiga ku tega caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madax kale oo ka tirsan dowladda labada madaxweyne waxay dhagax dhigeen xarunta cusub ee akademiyadda afka soomaaliga waxay kaloo fureen shirweyne looga hadlayay xoojinta afka soomaaliga axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
tobankii iyo afartan daqiiqo xilliga saacadda magaalada muqdisho ayuu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geere waxaana si diiran taranka diiradaha aadan cadde international airport ugu soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iminku wuxuu qaadanayaa shalaal sharaf oo ka qaadanayo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
intaasi kadib soo dhowayntii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti wafdiga la socday waxaa loo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada shangaani halkaasi oo la dhagax dhigay dhagaxii ugu horreeyey oo yeelanayso akademiyada afka soomaaliga oo ay ku midaysan yihiin dhammaan dadka ku hadla afka soomaaliga waxaana dhagaxaasi dhigay markii ugu horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle dhagaxdhigaasi kadib waxaa labada madaxweyne ay u dhaqaaqeen dhinaca hotelka city balas oo halkaasi oo ka furmayey shirweynihii afka soomaaliga ugu horreyntii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cusmaan jawaari oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka soomaalida oo ku hadla afka soomaaliga inay wax badan ka faa'iidi doonaan isu imaatinka maantay halkan ay isugu yimaadeen haddii aan laba kelmadood ka yidhaahdo akademiyadan iyo qadarinta iyo qiimaha ay leedahay akademiyadan oo gobolka haddii ay iswada kaashadaan akademiyada qaranka soomaaliyeed oo iskaashi dhab ah ay ka sameeyaan waxa aan hubaa in waxbarashada agaasiman ee dugsiyada laga barto iyo dhammaan ereybixinta kasmooyinka kala duwan ee lagu barto jaamacadaha ay noqonayaan kuwa midaysan oo heeraysan taasoo noqon doonta af soomaali oo marka ereyga laga yidhaahdo etoobiya ama kan laga yidhaahdo kenya ama kan lagu hadlo jabuuti ama kan xamar looga hadlo ama minnesota ayaama maa ballaaranay dhammaantood waxay noqonayaan ereyo oo maarata isu isu dhigma waxbarasho dhab ah iyo eh, dadkan qurba joogta oo ayagana af ingiriisiga nagu wareeriyey ay naga yarayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa sheegay in soomaaliya ay lahaa jirtay akademiye rasmiya horena ay u laheed haddana ay sii lahaan doonto balse waxaana ku midaysan oo uu yidhi dhammaan dadka ku hadla afka soomaaliga akademiyadan marka annaga akademiyan lahaan jirnay soomaaliya u gaar ahayd akademiya qaran ay ahayd akademiyada eh, fanka suugaanta iyo cilmi baarista Eh, akademiyadaas annagaa iska lahayn welina waan leenahay waana jiri doontaa suugaantii iyo wixii horumarkeedu socdana laakiin midaan waana lala leeyahay afartaa calan ee meesha ku taalo dadka ku nool ee afka soomaaliga ku hadlo ayaa iska leh akademiya goboleedka soomaaliya qaybay ka tahay waxaa haybad iyo sharaf noo ah in caasimadeenna muqdisho la siiyey doorkaas inay yeelato ay lahaato oo la keeno marka waa waa ayadana waa qiimo dheer zaa'id ah oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno muxuu ahaay eh, dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaalida ee maamul goboleedyada dowlad goboleedyada maxaan ku idhahdaay mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaalida oo ayaguna runtii aad iyo aad fikirkan akademiyada in halkan laga sameeyo akademi goboleedka ah ayaguna waa waan uga mahad celinahay soo dhaweyntii iyo tabantaabadii iyo qabanqaabadii ay ka qayb galeen guri qurxoon u qalma malaayiinta soomaalida luqadoodii iyo maxaan ku idhahdaaye eh, eh, eh, mxuu- calaamadii ka dhexaysay ee ahayday muxuu ahaaye eh, fartaas inay horu marto ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo isna khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay
af soomaaliga waxaan dee nidhi inaan waxa uu ku fiican yahay hal fartu halkii ay ku dhalatay inay ku soo noqoto dowlad kumeelgaadhkii ka baxdayna gacanta ku qabato wararka u horreeya ee na soo gaadhayaayna waxay sheegayaan in sideedii af soomaaligii fartii soomaaliga fasalladii ugu horreeyey manhajkii soomaaligana gacanta lagu hayo in jaamacaddiina iyadana tii dowladdu lahayd ee ee qaranku lahaa ee ina dib loo nooleeyo in lacag la-aan dadkii lagu baro fartoodana la baro maxaa carruurta ha iga berina ina la yidhaahdo carruurta ha iga berina aniga farsamo halkuu ku tagi xagguu ka shaqaysan af kale i baro carruur iskuullada loo yaro bilaabayna laga soo qaado oo laga soo celiyo iyaa iyaa iyaa dhacday marka in halkeedii lagu soo celiyana waxaan ku hambalyeynaynaa madaxweyne xasan sheekh oo yacni in amray in la soo celiyo haybaddii uu afku iyo fartuba ay lahaayeen taas in baan annaguna daba raacaynaayo aan akaademiye axmed xasan colaad v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta afka hooyo oo guud ahaan maanta oo kale dunida laga xuso waxaana munaasabadaasi hadal ka jeediyey abwaano weriyaal mas-uuliyiin ka socday xukuumadda somalilan iyo daneeyayaasha afka hooyo iyada oo sidoo kalena lagu soo bandhigay masraxiyad ka hadlaysa ahmiyadda afka uu leeyahay wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa munaasabadaasi ka qayb galay islamarkaana warbixintan nooga soo diray
waa mulugaha afkaysiin baanay dhugatadeed maaliyadii caalamiyadu waxaa leedahay maaha kaasi waxa uu ahaa macalin gaaxnugu tirinaya gabay ka hadlaya ahmiyadda afka soomaaliga oo qayb ka ahaa munaasabad loogu talagalay xuska maalinta afka hooyo oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen bahda qalinlayda somalilan iyo wasaaradda warfaafintu oo ay ku sugnaayeen madaxweyne ku-xigeenka somalilan abwaano iyo weliba wariyayaal caana iyadoo lagaga hadlay sida ay u wanaagsan tahay ilaalinta afka hooyo iyo weliba muhiimadda ay leedahay adeegsigiisu madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi sayrici oo hadal ka jeediyey munaasibadan ayaa bulshada ku guubaabiyey ilaalinta afka ummad waliba waxay ku faantaa afkeeda hooyo iyo dhaqankeeda iyo diinteeda waxaan marka hore runtii ciddii maaragtay afkeenna hooyo qortay ee maaragtay maskax iyo maal iyo muruq gelisay intii noolna ilaahay ka jasaasiya intii dhibatayna alla u naxariisto waxaan leeyahay wax fiican bay noo bilaabeen afartan dhowr iyo afar sano ka hor bay noqonaysaa waxaase loo baahan yahay kolba ciddii maanta joogtaa ee aqoon-yahan iyo qoraa iyo sugaayahan nin walba afka ilaalintiisa xil baa ka saaran inuu ama qalin ku ilaaliyo ama sugaan ku ilaaliyo ama caq maskax ku ilaaliyo munaasabadan ku qabsoontay magaalada hargeysa oo ay qabanqaabadeeda lahaayeen ururka qalinayda somalilan ee somalilan speaking ben ayaa lagaga hadlay ahmiyadda ay leedahay in la xuso maalintan sacdiya muuse axmed waa gudoomiyaha qalinayda somalilan
waa tiirka dhaqankaas cid kasta dhaqankeeda tiirkeedu waa afka afkana haddaan la weynaynoo la quweynoo la ballaadhin waxba ma noqdo muhiim bay noo tahay aad iyo aad bay muhiim u tahay inaan ku qabanno halkan dadweynahana xasuusino weliba annagoo iska kaashanayna dad badan oo ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada somaliland speaking ben iyo weliba rarsi cultural foundation oo iyaguna ah qolada xarunteena dhaqanka ee samaysan iyo dhallinyaradan booga kharsyada oo ay mooga ka mid yihiin afka soomaaliga oo ah luuqadda ka dhaxaysa dadka soomaalida ah ee ku kala dhaqan daafaha dunida ayaa ah mid la qoray waqti hadda laga joogo saddex iyo afartan sanno ayaa waqtigaasi ka hor uu luuqadda adeegsigeeda ka haysteen bulshada culaysyo doora sida saxaafadda oo xilliga wartabinta ay dhib ku ahayd in luuqadda soomaaliga ay wax ku qoraan maxamed xasan cali weji waa suxufi muddo dheer ka soo mid ahaa bahda warbaahinta saxaafadda haddaan dib ugu soo noqdayana dhibaato badan baa jira gawariyaasha ahaa ee wakhtigayga iyo wakhtigii ka horreeye aha maanta ninka saxafiga resentationkiisa ama tabinta markuu sameynaya afsoomaali buu ku qoranaya hadduu warqooyiga afsoomaaliga buu ku qoraya hadduu ingiriisaana translation buu ku samaysanaya wuxuu ku qoranaya markiiba afsoomaali oo turjumad buu ku samaysanaya berigaa waxaa barnaamijka lagu diyaarin jiray dhibaatay hayde dhallinyaradana maanta rumaysan maysaane ingiriisi isagoo ku qoran ayaa qofka microfonka hor fadhiisan jiray oo uu samayn jiray translation uu markaa turjumad samaynaya mushkilad badan bay lahayd oo barnaamijkan maanta si u macaan yahay uma macaanaan karayn laakiin odayaashii berigaa shaqaynayay dadaal badan oo bini'aadanimada ka baxsan ayay geli jireen waayo barnaamij soconaya twenty minutes iyo ka badan ayaa waxay ku qabanayeen afqalaad waxaa kale oo munaasabadan lagaga hadlay sida uu haatan uu sii lumaya afka hooyo iyada oo lagu soo bandhigay sida ay da'dan dambe uga aradan yihiin afka waa kan mar kale wariya weji afkii sidaa loogu soo halgamee la qoray ayadakaysa haddana inaan isticmaalkiisii laga fogaanayo isagoo qoraalkii la helay ayaa gidaarkaad martaba waxaad arkaysaa xayaysiin waba ingiriisiya dadkii oo markay hadlayaan afingiriisi ku hadlayaan meheradaha haddaad aragto mid kasta waxaa ku qoran welcome to tea shop of dhagacadde ma garate maxaa u diiday makhaayadii dhagacadde munaasabadan oo maalmihii la soo dhaafayba laga dareemayay qabanqaabadeeda magaalada hargeysa ayaa intii ay socotay lagu soo bandhigay noocyada kala gedisan ee ciyaar dhaqameedka ay soomaalidu caanka ku tahay iyada oo sida oo kalena ay ka qudbadeeyeen abwaanna caana waxaana xusku uu socon doonaa ilaa caawa iyadoo muddadaasina lagu falanqayn doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta iyo weliba horumarinta afka hooyo cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey ayaa noo haya
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana ibraahino waxaan ku bilaabayaa warqad dheer oo aad u qurux badan oo ah tahaniyad dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdiraxmaan isaaq cali iyo xaaskiisa daahiro santuur maxamed iyo sakariye cabdulaahi santuur maxamed cabdulaahi santuur maxamed maxamed santuur maxamed maxamed nuur santuur maxamed maxamed cali waa maxamed cali cali isaaq macalin iyo saalax cali isaaq macalin iyo maxamed cali isaaq macalin oo laba mar bay farta uga fakatay iyo sidoo kale cali isaaq macalin iyo cabdinuur waa cali nuur xuseen cali iyo aadan ibraahim maxamed iyo xasan ibraahim maxamed iyo cabdinaasir ibraahim maxamed waa dhammaan ilmo ibraahim maxamed cabdiwaaxid a ku jira xamse ibraahim maxamed iyo ibraahim maxamed cali iyo xasan cabdinaasir maxamed iyo xuseen cabdinaasir maxamed iyo maxamed caraale cali asxaabtu way fara badan tahay toban iyo ka badan baa dhiman aan ku daro waa maxamed caraale cali iyo cabdinaasir cadow aadan iyo cabdiwaaxid cadow aadan iyo maama khadiijo xuseen cali iyo muslime cali ibraahim iyo qureesho xasan cali iyo shiniyo shiniyo dadkii ku dhigtaa miya shiniyo mise malabay dhashaa
shiniyo haye shiniyo ma malabay dhashaa mise dadkii qaniyo kulushaah maya wax haddii qaniyo kulushahay malabkaasaan maaragtay aan ugu dhawaaneynaa waxba nagama tarayso qaniyada markaa malabkaa isku daaweynna haddayna qanid waa tahay waa war wanaagsan shiniyo waa shiniyo xasan cali iyo dahbo ibraahim maxamed iyo salaado santuur maxamed iyo kudambeyntii xabiibo santuur maxamed dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan magaalada muqdisho garowe gaalkacyo nairobi mandheera iyo shanqolow iyo baardheere iyo baydhabo janna waxaanay tahne dhalasho u dirayaan aabe cabdulaahi santuur maxamed iyo hooyo sowdo ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baaya gaar ahaan degmada bardaale baa layiri taariikhdu markay ahayd waa tobankii bishii aanu soo dhaafnay january ibraahino wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri sakariya cabdulaahi santuur waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhiga kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca amiin ibraahino malaha shan waraaqoo laysku daray bay warqadani u dhigantaa marka bal hees noogu soo noogu dhufo dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horreysa codkii maxamed suleymaan waa firdowsa ma fidnowda barashada laga fiirsha dhinacyada loke jignaade inago barqudha isu fidnay waxii inanka fogaadoon ayga filingaaloy isu fidnay ubaxeey inaan kala fogaano ayga filingaaloy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhin mida faan mahamahe noqdo ruux baloogaanka fidnoobo noqdo ruux baloogaanka fidnoobo oo fadhin mida baan mahamahe dumar ugu firrontii haddan faro fara ku dhigay dumar ugu firrontii haddan faro fara ku dhigay
yaa salaam ma firdheenin waa taan kuugu faanee kaa dhigay tii aan ku fayste dumar ugu filroontii haddaan faraha kugu dhigay
heesta aad baad la dhacday ibraahim yaa salaam waxaan ka helay erayadeeda ereyada heestan aan aad bay ku la dhacday fay- aan ku fayste aan ku aan ku raystay calaashaan aan ku raystee aan waa tahay dhinacii waraaqaha mar kale malaha dhinacaagay jirtaa warqadda markana dhegeystayaashaan usoo qabanayna bal iyo naga soo gaartay warqadan casho waxaa inaga soo gaartay zahre maxamuud qaalib iyo odageeda iyo canab maxamuud qaalib iyo odageeda iyo luul maxamed qaalib iyo caashe maxamuud qaalib iyo waxay yidhahdeen shukri maxamuud qaalib iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo aaba cabdiraxmaan maxamuud qaalib iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba gaarsiiyaan siciid cabdiraxmaan qaalib iyo waxay yidhahdeen leyla cusmaan geele oo arooskooda uu ka dhacay birmingham britain waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaan eeba idin kaga baraynaa inuu idinkala siiyo ubad kheyr qaba oo aad la kulantaan nolol raaxa badan aamin ayaan leenahay
Thank you.
anigaa degay qalbigaa waxaa ku luqaynaya cabdiqaadir sheekh cali sanka dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaa caasha haye dhinaca waraaqaha ibraahinow haddaan dhinacooda markana abaaro waxay ka timid v o a waa salaamaynaa baa layidhi marka ugu horreysa marka xigana tahniyadan baanu diraynaa waa tahniyad aroos waxaana diraya dhammaan reer xasan oo kale ah baa layidhi xaliimo xasan iyo muumino xasan iyo ambiye xasan iyo hire xasan iyo dhammaan asxaabtan kale faraha badan baa la yidhi ee warqadan ku qoran waxay tahniyad aroos kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga haye waa cadow xasan maxamed iyo xabiibo daahir daahiye arooskoodu ka dhacay degmada baa la yidhi sareeda oo ka tirsan gobolka gaarisa county baa layidhi ducada waa v o a waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahino maba kuu soo dhiibayo in ilaahay uu ka dhiga kii barakee in ilaahay uu ka dhiga kii barakoobo wad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin warqadanna waxay naga soo gaartay caasha ay muslimo maxamed ibraahim iyo ay khadiijo ibraahim macalin iyo waxay yidhaahdeen awowe dhaayow waanow iyo adeer ismaaciil dhaayow waanow iyo adeer cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo eedo shamsa cabdulaahi aadan iyo adeer majanay ibraahim iyo adeer ibraahim maxamed yarow iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi yuusuf aadan iyo eedo akarow cabdinuur iyo eedo faadumo axmed maxamed iyo habaryar shamso imaan aadam iyo qumane faarax cabdi iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxay taaniyad dhalashay u dirayaan hooyo xaawo aadan xasan iyo waxay yidhahdeen aabe ciise dhaayo waanow oo ay magaalada muqdisho ugu dhalatay gabar loo bixiyey ikhlaas ciise dhaayo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda amiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahino dhinacaagun baan usoo turaya maanta sidii tacshiiradii xaggaagaan usoo ganaya caasha heesaha maanta waa ka gambanaysaa maaqaa sababta waa dhaayaha waxaa ku luqaynaysa hani u k
Yeah.
waa tahay intaasi haddaannu ku dhaafno heesta dhaayaha iyo fanaanadda ahliyuka ibraahim obal dhinaca waraaqaha mar kale jale warqadda gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay caasho daahiro santuur maxamed iyo nasteexo cabdulaahi santuur iyo waxay yidhahdeen sakiyo jaamaca cabdikariim nuur iyo dahabo cali isaaq iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo xaawi ibraahim maxamed iyo deeqo aadan maxamed iyo faadumo maxamed aadan iyo ruqiye maxamed cali iyo nuurto ibraahim maxamed iyo maama khadiijo xuseen cali muslimo cali ibraahim iyo quraysho xuseen cali iyo waxay yidhaahdeen dahabo ibraahim waxaana ay jecel yihiin iyaga oo meelo kala duwan jooga in ay taaneed kal iyo laaba ay gaarsiiyaan waxay yidhaahdeen aabe cabdulaahi santuur maxamed iyo hooyo sawde ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay degmada bardaale waxaana wiilkaas loo bixiyey zakariya ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna aamin ayaan raacina ibraahim obal heesta kale markana caasho heesihii oo dhan aniga ayaad iisoo waa dhinacaagu bay maanta soo jiraan iska iisoo raacday qaadaman ma garanaya sababta heesta kale dhegeystayaasheenna aan u soo qabanayno waa codkii cawaale aadan waa heesta halkudhigeedu uu yahay
indhacaasha waxaan isla heestan hadduu kugu soo celiyo haba u celin indhacaashaq iyo fanaanka cawaale aadan markan aan wada dhegeysano
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax ordino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa eheel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga asran iyo kabad la unta ubax cudgoonana lagu qaadiya allaylehe ammaan waad istaa heshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi u adeegasi inamiyo gabdhaba adeecasi adamaaligi arsaaqnasi
intaasi aanu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka cawaale aadan iyo heesta indhaca shaaqa warqadda dhinacayga ugu dambaysan ibraahim oo galabta waxa ay ka timid waa warqad aad iyo aad u dheer waxaan halkan tahaniyad dhalasho ka diraya baa layidhi annaga oo kale ah aabe ibraahim maxamuud kalamay iyo caruurtiisa oo kale ah yunis ibraahim kalamay iyo daawud ibraahim kalamay iyo ciise ibraahim kalamay waa warqad aad u dheer waxaa kaloo ka mid ah tunis ibraahim kalamay waa dhammaan ilmo kalamay ciisa ku jira cabdinaasir cabdiwahaab cabdishakuur jaaliyo iyo sidoo kale umayma ibraahim kalamay iyo adeer xasan maxamuud iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyaga oo kala jooga bardaale baydhabo boosaaso iyo garoowe gaalkac iyo muqdisho qoryooley toos weyne waxaay hambalyo u dirayaan waa tunis ibraahim kalamay iyo shaygeeda baa la yidhi maxamed sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay degaanka baa la yidhi la yidhaahdo awjabe waa tahay degaanka awjabe ibraahim hore ma maqasho deegaanka awjaba hadda ay ugu horeysa haddii degmada lasoo raacin lahaa ama gobolka wuxuun waa qiyaasi lahay laakiin mar haddii la yidhi degaanka awjabe aan lasoo raacin degmo lasoo raacin marka deegaanka awjabe ayuu wiil ugu dhashay wiilkaasi waxaa layidhi waxaa loo bixiyey anas maxamed cabdiraxmaanna ducadanana waa xaggii nabaali wabilaahi tawfiiq bal u ducee wiilkaasi ku dhashay awjabe wiilkaasi awjabo ku dhashay waxaan leenahay allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca caasho markaan soomaaliya tagna ayaan degmada awjaba soo fiiri doonaa waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibrahin intaan heesta ugu dambaysa aanan u gelin caasho heestii haddaay aada la soo boodo waxay ahayd indhaca shaq codka iyo cawaale aadan marka indhaca shaq u baad maqlaysaa ma maqlaysid dhaga caashaq timo caashaq weji caashaq hadda indhaha laisku arkaa soo ma waxoo dhan indhahaasaa ka turjuma marka caashaqo indhuhu buuxaadana indhahaas hadda markaad isoo fiiriso ibraahim waa kala garan karaa indhahaad igu soo fiiriso noocay yihiin hadday colaadi ka muuqato hadday nabad ka muuqato waa garan karaa marka indhaha waa muraayadii bini aadanka oo dhan haye markuu jecel ka muuqdo hoosaa loo dhigaa miya maye muuqaal gaaray leeyihiin marka indhaha mar waliba muuqaal muuqaal bay ka turjumaan iyo waxa qofku damacsan yahay ama waa tahay bal heesta ugu dambeysa loo soo qabo adigaan heestan kusoo rexay caasho ibrahim heestan ma isaga darsatid oo aniga kulli kusii maya maya waa tan tan adiga la waay waxaana soo qabanayaa heesta halkudhageedu yahay baby waxaa ku luuqeynaysaa fanaanada la yidhaahdo sabrina muse yah baby baby haye aan bal dhegeysano baby iyada ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkan balayda iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan daandure iyo anigoo ag fadhiya caashe ibraahim aadan caasha oo idinle sidaas iyo nabad gelyo
Thank you.
codka macaan ee fanaanada sabrina waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa nala socodsiinayay casho ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure guud ahaana idaacaddeenii dhegaystayaal galabnimo waa naga intaa tan intaan dib dambe u kulmi doona caawa waa ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.